kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aala oo kale axad kasta aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadyadaan haddii eebbaha awoodda la idmo waxaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha taxane ku saabsan afka soomaaliga qormadiisa koowaad ee toddobaadkan waxa uu noqonayaa taariikhda qoritaankii afka soomaaliga waxaa noogu marti ah buuni cabdalla mansuur oo muddo afartan sano ka badan af soomaaliga cilmi baaris ku samaynayey qorayna buugaag dhowr ah oo ay ka mid yihiin naxwaha afka soomaaliga taariikhda afka iyo bulshada soomaaliyeed iyo qaamuuska afka soomaaliga oo ay haweeney kale la qortay khabiir cabdalla mansuur ku soo dhowow wicitaanka dhegaystaha iyo v o a guud ahaanba aad u mahadsantihiin jaamac iyo qolada v o o kulligiina kii soomaalida kala dhegeysanaysa waa mahadsantihiin ugu horreyn inta aanan u guda gelin taariikhda qoraalka afka soomaaliga bal marka hore sawir naga sii afka soomaaliga farac ahaan halka uu salka ku hayo iyo sida uu u kala baxo bismillaah soomaaligu maxaan ku yidhaahdo wuxuu tirsan yahay bahda la yidhaahdo bahda kushiitika ayuu ka mid yahay bahdaasoo isla markiina ay kasii mid tahay maxaan ku yidhaahdaa bahweynta la yidhaahdo afro asiatic ama xamito semitic afafka laysku yidhaahdo ayuu ka tirsan yahay soomaaliga inkastoo ay badan yihiin lahjadaha afka soomaaliga haddana waxaa la yidhahdaa laba ayuu u kala baxaa wax nooga taabo lahjadaha soomaaliga laba uma kala baxo waa lahjado badan waaye in ka badan toddoba sideed ilaa hal iyo labaatan way gaarayaan laakiin kuwa ugu dooroon waa sideed oo kale kuwaasa waxaa loo kala saari karaa shan kooxood ayaa loo kala saari karaa maxaan ku yidhaahdaa lahjada maxaa tirida waqooyi markii la leeyahay waqooyi yani wixii mudug iyo faskii sarreeya ilaa jilinka shanaad qeybahaas oo dhan maaragtay lahjada looga hadlo ama lahjadaha looga hadlo iyo lahjadaha maxaa tiri wixii galgaduud wixii ka hooseeya oo maxaa tiri ah waa kii labaad kooxdii labaad kooxdii saddexaad waxay tahay lahjada maay oo looga hadlaa webiyada inta udhexeeya maaragtay deegaanka udhexeeya webiyada dhexdoodii iyo lahjad la yidhaahdo lahjada asharaabta ama lahjada maa dhartay oo looga hadlo shangaani xamar iyo marka iyo shan lahjadood oo laysku yidhaahdo lahjadaha digil oo ay kaleyihiin shantaas waxay yihiin lahjada daraha digil jiidu tuni dabare maaragtay afartaa lahjadood iyo kuwa yaryar kala laakiin kuwaana ugu ugu waayahay waxaan waxaan u malaynayaa lahjadaha laftirkooda ayaa maalin iyo wakti gooni ah u baahan doonahe aanu intaa ku dhaafno adigoo mahadsan haddaba taariikhda qorista afka soomaaliga maxaad nagala wadaagi kartaa aya haddii si kooban aan uga hadlo taariikhda maaragtay farta af soomaaliga marxalooyin badan ay soo martay marxalada koowaad waxaan dhihi karnaa qofka ugu horeeya oo isku daya in af soomaaliga u yeelo far gaar ah wuxuu ahaa nin la yidhaahdo captain j s king oo taariikhda markay ahayd kun sideed boqol siddeetan iyo toddoba ayaa ninkan wuxuu isku dayay in alfba u sameeyay alfbadaasna wuxuu kasoo qaaday af carbeed uu kasoo qaaday arrintan waxaa ku dalisay kadib markii uu arkay afar qof oo ka horeeyeen daraasad ku sameeyeen af soomaaliga ta ugu horeeyeyna oo ahaa david salt kun sideed boqol afar iyo tobankii marka ninkan waxaa u baxay in afkaan uu yahay af si fiican u dhisan oo oo maaragtay daahilo in loo yeelo far gaar ah ayuu ninkan maaragtay doorbiday waxaa ku xigay marka kun sideed boqol iyo sagaashan sheekh aweys albaraawi ayaa isna far carbeed u adeegsaday inuu ku qoro maaragtay qasiidooyin diimeed ayaa maaragtay farcarbeedu ku qoray ninkan bulajedidiisa ma ahan alif ba ma samayn laakiin waa u adeegsaday si dadku ugu hanuuniyo oo u dhaafo wax taariikh maaragtay caqiidada wax ku saabsan diinta dadku markaas u faray marxalada labaad waxay ahayd markii la gaaray kun sagaal boqol labaatankii cusmaan yuusuf kenadiid ayaa far cusub oo nooc cusub ah ayuu soo saaray markaasoo israel dhalinyaradii ay aada u adeegsanayeen far soomaaliya ay u bixiyeen markii dambena cusmaaniya la dhihi jiray waxaa ku xigay kun sagaal boqol labaatan iyo afar nin la yidhahdo sheekh maxamed cabdi makahiil ayaa isagana far carbeed uu adeegsaday iyo sida isla waktigaan muddo u dhow kun sagaal boqol soddon iyo saddexna sheekh cabdiraxmaan sheekh nuur ayaa isagana far soo saaray oo lagu magacaabay far gadaburs marxalada saddexaad waa kun sagaal boqol konton ilaa lixdankii aqoon-yahano soomaaliyeed badan ayaa maaragtay soo baxeen oo ay isku dayeen inay far soo saaraan ilaa tiro sideed iyo toban maaragtay farood ayaa markaas lasoo saaray oo ay u kala baxaan saddex qaybood faro cusub sida tan maaragtay cismaaniya iyo gadaburs waan soo sheegnay iyo far maaragtay ku salaysan far carbeeda iyo tan saddexaad kooxda saddexaad waa far latin ah marxalada afaraad qofku uu soo maray waxay ahayd markii gobonimadii maaragtay la gaaray sanadkii hal sano kadib kun sagaal boqol lixdan iyo kow baahidii maaragtay loo qabay far soomaalida ayaa aada u badatay sababtana waxay ahayd laba arrimood oo ugu muhiimsanaa kow gumaysigii oo dalkii ka tegay laakiin ayaxtag in la reeb ay noqotay in maamulkii dowladeed waxbarashadii maxaan ku yidhaahdaa baarlamaanka waxaa looga intaas waxaa looga hadlaaya loo adeegsanaya iyo maxkamadaha meel walba aftalyan markaasna dad badan oo aqoon leena waa yaraayeen dhibaatadaasaa jirtay tan labaad waa markii ay isku darsameen waqooyi iyo koonfur iyagoo labadoodiba ay ka dhaxleen maaragtay gumaysiga laba af aan islahayn talyaani iyo ingiriis marka waxay noqdeen laba shicbi aan is afgaranaynin xagga qoraal laakiin hadal ahaana ay isku maaragtay soomaaliya ay ku hadlayaan laakiin qoraal ahaan halkaas aan ku koobnaa door raalli ah marka sida aada hadalka u dhigtay ku jiray farihii lasoo bandhigay dhowr faro oo kala nooca sida faro far guri ah oo kuwo cusub ah iyo kuwo carbeed oo sida soomaaliga loo dhigayay bal waxaad faahfaahin naga siisaa faraha farguriga oo lasoo bandhigay meeqay ahaayeen maxaana la kala oran jiray ahaa faraha lasoo bandhigay waxay ahaayeen maaragtay sideed iyo toban oo kale ahaayeen marka qaar kuwa badan waxay ahaayeen farguri oo wax markaas ay dadka ay ay soo saareen tobaneeyo oo kale kuwa kuwana maaragtay waxay ahaayeen carabi bay u badnaayeen shan meelahaas inay ahaayeen saddex oo kalena waxay ahaayeen maxaan ku yidhahda afartan laakiinka ugu yaraa dadkiina waxay u ololeynayeen waktigaas gaar ahaan farta cusmaaniya oo ah far guriga oo leegadii ay u ahayd maaragtay far soomaaliya u ahayd kuwa carabigana iyagana u ololeynayay iyagana maaragtay waa dadka badalkooda ay ahaayeen xag diin ayadoo laga eegayo iyo in yaro maaragtay iyagana u ololeynayo farta latiinka marka buuqaas isagoo taagan ayaa dawladdii waxaa ku khasabtay inay magacaabo guddi guddigana waxaa guddoomiye u ahaa muuse galaar allah u naxariista badankoodana intaan soo sheegi doono waa wadageeriyoodeen guddigood yaasiin cusmaan shire jaamac xuseen axmed kadare yuusuf meygaag samatar iyo kuwo kale aduu sagaal oo kale ahaayeen marka shuruud ayay samaysteen oo maaragtay halbeeg ahaan lagu kala saari kara farta la raba in rasmigan laga dhiga waa inay buuxisaa maxaan ku yidhahdaa toban iyo toddobadan shuruud ama halbeeg inay buuxisaa shuruudahaas marka waa badan yihiin toddoba iyo tobankii qaar haddii aan maaragtay halkan carabaa waxaa ka mid ah farta in xuruufaheedi maaragtay ay ahaadaan xuruufo qoraalkooda sahal ah labo farta waa inay lahaataa xuruuf aan maaragtay lahayn astaamo codeed oo gaar ah oo afka shisheeye lagu yidhaahdo diacritic yani dhibicyo kor laga saarayo hoos iyo waxaas ah midda kale afku maaragtay waa inuu lahaadaa xuruufo dhaqaale ahaan maaragtay la awoodo la awoodi karo waktigaas oo markaas xorriyad maaragtay la qaatay dhaqaalo fiican aan la haysan kuwa iskoolaadka lagu dhigi karaa adi waa badan yihiin intaas ayay kamid ahayd marka waxaa dhacday in meeshii laysku maaragtay afgaran waayey ninka nimanka guddiga loo saaray xataa iyaga waa kala qaybsanaayeen waa kala maaragtay fikrad saddexdaas fikradood ayay kala lahaayeen dawladdana iyadana sidaas oo kale adigu waa lagu heshiin waaye waxaa damaceysaday in loo yeero maxaanku yidhaahdaa unesco umam mutaxida dadka socda ayaa yimid waxay baareen farihii ay baareen waxay la muuqatay maaragtay markaas in farta latiinka ay buuxinaysay ama inta badanba ay buuxinaysay maxaanku yidhaahdaa shuruudihii khaasatan af carbeedka waxaanan aan waafaqaynin laba arrimood khaasatan shaqalada shaqalka e iyo shaqalka o af carbeedka ma laha af carbeedka saddex xaraf waad mahadsan tahay qabiir cabdalla mansuur aan u soo noqono haddaan intaan kaga gudubno tan dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa taariikhda qoritaanka afka soomaaliga waxaa inoogu marti ah khabiir cabdalla mansuur oo afartan sano iyo in ka badanba cilmi baaris ku sameynaya afka soomaaliga qorayna dir buugaag ah waxaa haddii eeba yidhahdana toddobaadyada soo socda aan uga hadli doonaa isla afka soomaaliga mudane cabdalla mansuur haddii aan ku noqdo warbixintaadi waxaa ku jiray guddiga inay iskhilaafeen waxaa la wariyey fikrada ay ku kala duwanaayeen ka sokow in ay dhowr xubnood ka baxeen guddiga isagoon hawshiisi gudan dhowrkaas xubnood ay ka mid ahaayeen yaasiin cismaan kenediid iyo sheekh maxamed cabdi makaahil maxaa sababay fikir duwanaanshaha ka sokow in ay guddiga ka baxaan runtii arrimahaas arrimo maaragtay siyaasad iyo caatifad qabiil iyo far maaragtay lakala raacsan yahay ahayd ma ahayn wax maaragtay linguistic ah marka dhinacaas anigu aada ma danaynin laakiin qaar inay ka baxeen fikradahoodii sidii loo waday iyo aanan maaragtay markii ay dareemeen ayay ka baxeen laakiin anigu si maaragtay saa u tafsiran waya waya mahayo aada uma danayn inta aanan dhegeystayaasha u gudbin waxaan jeclahay bal inaad faahfaahin yar naga siiso go-aanka qaadashada laatiinka khaasatan tan uu soo bandhigay allaha u naxariista shire jaamac colaad maxaa lagu doortay yaase go-aanka qaadashada lahaa waxaa la qaatay maaragtay farta laatiinka sababta loo qaatay maaragtay sida aan horey baanrabaabay waxay lahayd farta laatiinka shaqalada soomaali waa shan laatiinkana faray maaragtay laatiinka shanba waxay leeyihiin shaqalay leeyihiin mathalan ama tusaale ahaan carabiga e iyo o ma laha taas marka dhibaatada waxay keeni lahayd in ereyada misaal xeer iyo xiir af carabiga isku si un baa loo qori lahaa xiir xiir le la qori lahaa ama ma ahe buur iyo boor isku mira loo qori lahaa carabiga haddii kale calaamooydan loo yeeli lahaa marka in calaamo loo yeelo xarfahaasna waxay danta ku kalifi lahayd makiinado gaar ah loo sameeyo marka markaasna dawladda dhaqaalo fiican ma haysanin marka waxaa danta dad ku kalifaysay in markaas madbacada iyo makiinooyinka xafiisyada loo isticmaalayo dhan qalabka waxa qoraalka waxay ahaayeen afar latina ku qoran marka taas dhaqaale ahaanna dhinacaasna waa laga fiiriyey taasaa loo qaatay dhinaca kale go-aanka in la qaato laatiinka ma waxaa lahaa guddiga mise waxaa lahaa dawladdii kacaanka maya nimankaas waa lasoo jeediyey inkastoo dadka ay ka baxeen nimankan kale uneski kulli waa lasoo jeediyey in latiin lagu qoro ta ugu roona la yiri marka laguma dhawaaqin maxaa loogu dhawaaqi waaye xataa dawladdii maaragtay qaaraan ogoleen in latiinka lagu qoro dad badanna ma ogoleen dad weynihiina waa maqleen banaanbaxay sameeyeen latina waa laadiina waakii la yiri oo marka laisku khilaafay laakiin fartii markaas latiin inay ku habboon tahay marka waa laisku raacsanaa aqoon-yahanadii intii ay isku hareen marka kacaanka la gaaray waayo waa marxaladii shanaad ayaa maaragtay go-aanka rasmiga ah latiin in la qaato go-aanka waxaa qaatay kacaankaa qaatay go-aankii hore iyagoo raacay laakiin latiinkiya haddana waxaa la yidhi bal ha la baaro guddiyaa la saaray guddigii waa lala tashanayo mooya iyaga go-aan ma qaadan gacaanka ayaa go-aan ka qaatay oo fartii shiro jaamac ayaa waxaa la arkay latiinkii oo kala baxayo maaragtay noocyo kala ah tii shiro jaamac ayaa dhamaystirneed marka taasaa la qaatay wixii kale marka guddigii af soomaaliga ayaa sii dhamaystiray boqoraalkii erey bixinadii iyo wixii kale dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya washington laanta afka soomaaliga v o a waxaanu kusoo qaadanaynaa taariikhda qoraalka afka soomaaliga waxaa inoogu marti ah buuni cabdalla mansuur oo afartan sano ka badan cilmi baaris ku sameynaya afka soomaaliga buugaag dhowr ahna qoray dhegeystaha koowaad ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo meesha aad ku sugan tahay ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka aad baad u mahadsan tahay walaalkeen mansuur iyo idaacaddaba aad baan u salaamayaa aniga magacaygu waa faadme ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa walaalkeen taariikh dheer buu kasoo sheekeeyey haddaan isilaada ka daba qaado inaan ku daba kufaa laga yaabaa laakiin anigu hirgelintii far soomaalida la qoray in afkii lagu hadlayo in la qoraa waa kala gooni soomaaliyana afkeeda ku hadlaysaa weliba way jirteen laakiin in la qoro oo uma diin iyo dhaqan iyo maaragtay taariikh leh afkii wax loogu qori lahaa ee hadhow taariikhdeeda raaci lahayd aan jirin horta mushkilad bay ahayd carabi ingiriisi iyo talyaani ayaa wax lagu qoran jiray laakiin anagu hirgelintiisa aniga oo yar oo gabadh yar oo maqasha la jooga waxaan garanayaa in xukunkii maxamed siyaad barre allah u naxariiste uu hormood ka ahaa oo xukunkiisu ay ku soo baxday far soomaalidu weliba min caasimad ilaa tuulo ilaa iyo geed hoostii ay noogu timid iyada oo bilaasha markii aan raadraaceedii dambe raaceenidii far soomaalidii waayahaye xaggee laga keenay waxa la yidhi sidii unbaad a u qoraysaa f t ha baad u qoraysaa f t fa baad u qoraysaa t d ta baad u qoraysaa b d ba baad u qoraysaa dee basra haddaad qoraysa waxay noqon lahayd ina b iyo r iyo wax isla wada doonatay laakiin basra oo kooban baa kolkaa loo qorantay faaduma waa yahay marka horta runtii af su-aal miyaa Afkabana.
soo gudbinaysaa waan kaa maga mahad celinaynaa ka qayb qaadashada iyo cara- iyo fikirkaaga wax su-aala miyaad weydiinaysaa aqoonyahanka hortaas su-aasha waa waan usoo wadaa wax yar io dulqaado halkan waxaan hambalyo ooga dirayaa ismaaciil cumar geelle oo af soomaaliga markii burburkii dalkii soomaaliya laisku odhanayay burburkiisii af soomaaliga si aan u burburin gacanta ku qabtay oo ururka been la yidhaahdo gacantiisa ku sameeyo ilaa alaanka af soomaaliga taakuleeya jaamac muuse jaamac cabdalla xaaji maxamed cumar buuxo t v-ga iyo maaragtay idaacadda jabuuti ka shaqeeya xasan kuuriya waad garanaysaa af soomaaliga naxwihiisa cawey maalin baa la yidhi cadoy qudcur baa la yidhi cugtooy dhadhan baa la yidhi cod iyo jii baa la yidhi markaa naxwe iyo wax walba wala horta af soomaaligaasi af Faadumo.
soomaaligaasi waa waxa af soomaaligiiba badbaadisay faaduma waa su-aashan mahadsantahay walaalkeen markaa waxaan u malaynayaa intaynan ku dabraa ka habboon inta sii dheeraan lahaa aad baad u mahadsan salaamaya.
tahay faadumo fikir badan bay nala wadaagtay maxaad ku dari lahayd aqoonyahan cabdalla mansuur maadaama su-aal aan weydiin waxaan ku dari lahaa maaragtay aan soo gebagabeyn lahaa malaha laba shay laba arrimood faa'iidada laga helay dhigaalka af soomaaliga toddoba ama sideed oo kale ayaan ka dhigi lahaa waxaa midoobay maxaanku yidhaahdaa habka waxbarashada ilaan waqooyi iyo koonfur waqooyi ingiriisaa lagu dhigaayo koonfurna talyaani marka jahwareerkaasaa jiray waa la mideeyey Eh, waxaa kaloo midoobay habka maamulka dowladaha maaragtay eh, dowladeed oo in, eh, labadaa gobolba ingiriis iyo talyaani kala ahaayeen kuwaas ayaa midoobay waxay ahaayeen waqooyi iyo iyo iyo koonfur waxay kala ahaayeen laba aan, eh, dowlado aan islahayn hal calanay lahaayeen laakiin maamul ahaan iyo maaragtay isma afgaranayn laakiin daahii u dhexeeya oo xagga afka ahaa ayaa meesha ka baxay oo waa midoobeen siyaasadda waa arrin gooni ah waxbarashadii waa fududaatay oo dadka waaweyn iyo dadka yaryarba waa u fududaatay ilan maaragtay aqoontu waa yareed war isgaarsiintii iyadan sidaas oo kale oo xagga qoraalka ayaa fududaatay awal waxaa la dhihi jiray bal talyaanigan iyo akri ingiriiskan iyo akri aa la dhihi jiray nin walbo isaga akrisanaya ilan ololaha kadib boqolkiiba in ka badan afartan ayaa maaragtay wax qoraaye waxaa kordhay marka tirada dadka maaragtay qoraal akhriska yaqaana ayaa kordhay waxaa dib loo hantay eh, hiddaha iyo dhaqanka eh, soomaaliyeed oo awal maaragtay la danayn jirin markii farta la qoray ayaa suugaan badan aa la aruuriyey oo la qoray oo dad badan oo aniga aan ka mid ahayba markaas wayna furmeen in suugaanta soomaaliyeed ay qiimo ay leedahay iyo dhaqankii marka fartii waxay noqotay buundo ama bridge isku xigto maxaanku yidhaahdaa miyi iyo magaalo ayay noqotay dadkii waxay kala ahaayeen waa kala qoqobnaayeen dhaqan ahaan iyo af ahaanba waxaa batay qoraalada wargeysyada iyo buugaagta ayaa batay ugu dambeyntii af soomaaliga wuxuu noqday ama farta af soomaaliga waxay noqotay mid maaragtay model ama lagu daydo africa dhan ku dayata ayuu noqday ayay noqotay fartii nin la yidhaahdo andrewski oo ah macalinka macalimiinta afeedyahada maaragtay soomaali darasta ninkaas ayaa maqaal uu qoray kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddoba wuxuu halkaas ku xusay wuxuu leeyahay soomaaliga oo shan sano keliya qoran wuxuu gaaray heer maaragtay afafka yurub ay boqolaal sano ka qaatay heerkaas inay gaaraan ayaa shan sano ay ku gaareen wuxuuna leeyahay shir lagu qabtay kinshasa toddobaatan iyo lixdii december akhirka sanadkaas ayaa meeshaas waxaa laga hadlayeen mawduuc wuxuu ahaa waxbarashada iyo iyo afka wax lagu barto africa africada madow ilan carabta waa far carbeed ay lahaayeen marka meesha waxaa kasoo baxay oo maaragtay oo dadkii dhan ay u bogeen waxay tahay markii laga hadlaaye farta af soomaaliga iyo waxbarashada soomaaliyeed iyo fartii marka yaa wuxuu noqday af soomaaligii wuxuu noqday model ama wax lagu daydo oo aada iyo aada loo reeca waa afrikaanti waa aamini waayeen ilan afrikaanta madow kulligoodii markii laga bixiyo soomaaliya iyo iyo etoobiya inta kale af aan afkooda ahayn ayay wax ku bartaan waya sababtoo ah isku af ma aha marka dhibaatadaas soomaalida ay ka gudubtay waa lala yaabay taa daraaddeed sanadkii ku xigay toddobaatan iyo toddobadii guddi ka socda niger ayaa xamar yimid oo maaragtay rabaa inay ka faa'iidaystaan soomaalida sidee ay u hirgeliyeen ugu suurtowda inay hirgeliyaan fartoodii maxalliga ah afkoodii maxalliga ah inay ku qoraan far waxbarashona ee lagu gudbin kara iyo maamulba ayaa maarata arrintaasaa dhacday waya aad iyo aad ayaad umaadsantahay haddaan ma soo dhamayn karaa laba erey daqiiqo kale haddii aan la qori lahayn af soomaaliga maxaa dhici lahaa kow sida dalal kale africa maaragtay oo afaf shisheeye ay qaateen soomaalina markaas waxaa dhici lahayd in faa'iidooyinka aan kor aan kusoo xisay sideedaas arrimood ayaa la waan lahaa labo soomaalidii qurbo joogta iyo soomaalida gudaheedaba iyo kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba xiriirkooda qoraal ahaan ayaa adkaan lahaa mithaal qofka dalka carbeed oo wax ku bartay oo jooga hadda af carabi u ku hadlaa kan german german waay kan faransiiska talyaaniga turkiga u k ingiriiska shiinaha indonesia kulligooda waxay bartaan afafkaasay baran lahayn sidee bay isugu gudbin lahayn qoraal ahaan waa adkaan lahayd haddii aan markaas lahayn haddii marka dalka ka jiri lahaa af talyaani keliya ama ingiriis ah qofka carabiya la keliya danaantaas bartay sidee maaragtay wax la isugu gudbin lahaa maanta waad ogtihiin in ka badan saddex boqol afar boqol website iyo intaasoo waxaa jira kulligoodii soomaalida ay u suurtowday inay qoraal ahaan isu gudbiyaan waxaa suurtageliyey fartaas hal far keliya inay leeyihiin taas marka faa'iidadaas waxaa la dareemi lahaa haddii aan jiri lahayn faa'iidadaasaan ku daynaynaa waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan dhegaysto kale u baaqo dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka magacayga saddexan waa cabdicasiis cabdullaahi saalax oo jooga magaalada muqdisho soomaaliya waan u mahad celinayaa cabdalla mansuur qabiir weyn oo soomaaliyeed oo afkana aada ugu xel dheer bahda v o a dhammaan waan salaamayaa v o a soomaali oo ayagana qeyb weyn ka qaatay barnaamijkan noosoo noo soo qaban qaabiyen oo mahad celinaya hal su-aal iyo soo jeedinna waan wataa waxaan weydiin lahaa qabiilka maxaa hortaagan telefisiyada ama manaahijta in loo bedelo afka hooyo waarkii dowladii dhexe kacaanka ay telefisiyada ku qornaayeen af soomaali hadda maxaa diidan soo jeedinteeduna waxa ay ku qotontaa dhalinta soomaaliyeed waxaa ila gudboon in aan lagu ciyaarin afka hooyo oo aada ay ugu soo batay baraha bulshada in afkii lasoo gaagaabiyo erayo aana ka tirsanan xuruufta ee af soomaaligana lasoo geliyo intaa ayaan kusoo koobaya bahda v o a isku duubanna waxaan leeyahay aad waa mahadsantiin idinka iyo cabdallah mansuurba macalin kusoo dhawow ha waa haddii aan fahmay waa aada ugu mahadsan yahay wiilka meesha kasoo hadlay xamar waxaa u diidan waa iska waan naqana kulligeen af soomaaliga waxaa agaasimaya hay-ada maaragtay oo kamid ah xafiiska manaahijta akademiyada maxaanku yidhaahdaa iyo kuwo kaleba oo ay maamulayeen kuwii haddii meesha ay ka baxeen afki waa agoomoowey marka yaa daryeelaya dadkii daryeeli lahaa meesha ama xukuumaddii ay daryeeli lahayd oo ay sameyn lahayd hay-adahaas ayaan weli hay-adihii la dhisin marka wuxuu noqday afka nin walabo siduu rabo inuu dhinac uu rabo inuu u jiito haddii aan kuwaas la sameynina u malayn maayo ama waa adkaanaysaa si afkaas loo haga loo agaasimo sidii habboon ama loogu hiilin lahaa ayay adkaanaysa waa tahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay faahfaahinta iyo jawaabta su-aashaasna macalin kabiir sare cabdallah mansuur waxaan jeclahay inaan bal su-aal kaa weydiiyo qoraal aad qortay sanadkii hore oo af ingiriis ku qornaa aanan u qaatay inaad ugu dan lahayd soomaalida qurba joogta ah iyo kuwa afka ingiriiska wax ku qoraba inay fahmaan kaas oo aad uga hadlaysay luqadda soomaaliga iyo siday dadka uga door bideen inay luqado kale ama ku hadlaan ama ay wax ku qoraan waxaa aada ii soo jiitay qodob ah in waxa keliya ee soomaalida ama waxa ugu adag ee soomaalida mideeyo uu yahay afka oo midabka iyo diinta iyo arrimaha kale oo dhan ay yihiin kuwa dad kale ay nala wadaagaan bal faahfaahin ka bixi arrintaas ya ma mahadsan tahay waa runta afku badan afku runtii waa midka mideeya ummad ama waxa la yidhaahdo maaragtay identity of shisheeye lagu yidhaahdo ilan midabka waa nalala wadaaga dhaqanka waa nala wadaagi karaa cuntada aan cunayna anjeera haddii la yidhaahdo soomaali keliya ma ahe dad kalea nala cuna marka qofku waxaa lagu aqoonsanaya heegtiisi waa afka afkaas hadduu qofku lumiyo wuxuu dhuminayaa heegtiisi wuxuu dhuminayaa dhaqankiisuu dhuminayaa diintiisuu dhuminayaa inta badan ilan afka qayb ka mid ah diinta ayuu ayuu xambaarsan yahay marka waa aad iyo aad muhiim u ah sida aad sheegteen maqaalkaas waxaan ahayd ingiriis waxaan ugu qoray laba arrimood waa mido inta aan maaragtay soomaaliga dhalinyarada badankooda oo qurbajoogta ah oo soomaaliya ku adag inay maaragtay ay aan dareensiiyo waxaas iyo midda labaad shirweyni wuxuu ahaa shirweynihii laba iyo tobnaad lagu qabtay finland oo ku saabsan somali studies maaragtay shirweyn shirarkaasna ajnabi iyo soomaali ayaa ka qayb gala marka waa khasab in ingiriis lagu qoro aad ayaad u mahadsan tahay dhegeyste kale ayaan u gacan raadinayaa dhegeyste adoo magacaaga hoos saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka magacaygu waa saxardiid xaashi arda waxaan joogaa magaalada boorama aad iyo aad baan idiin salaamayaa bah v o a soomaali gaar ahaana daadihiyaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha jaamac martida barnaamijka ustaad cabdallah waxaan jecelahay su-aal ah ustaadka af soomaaliga waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay luuqadaha sii dabargo-aya haddii aan gacan bir lagu qaban boqolka sano ee soo socda adiguna waxaa tahay ustaad muddo afartan sano ah ama ka badan ba daraaseynaya luuqadeena muxuu noqon karaa mustaqbalka afkeena soomaaliga adiga oo ka tixraacaya daraasaadka aad samaysay ustaad mahadsanid saxbiid su-aashaas waa arrin maaragtay oo sanadahan soo baxday oo oo anigu aanan maaragtay aaminsanayn ilama toosna arrin fikadaas waa dad shisheeya iskale ama dad aan aqoon fiican aan u lahayn af soomaaliga ama waa dad ay ku saleeyeen soomaalida ee qurba joogta soomaalida ee dhan ma inta qurba joogta ayaa maaragtay lagu beeqaamin karaa yacni lagu lagu cabiri karaa maya way soomaalida inteeda badan waxay joogtaa gees geeska africa marka haddii loo fiiriyo waa hal milyan ama laba milyan a banaanka joogta in ka badan labaatan milyan ama ka badan ayaa geeska africa degan marka taas taasaa burinaysa tan labaad soomaalidana maaragtay miyiga weli waa ku nool yihiin magaaladan waa lagu nool yahay miyiga weli badan marka af soomaaliga ma aha mana dhowa maaragtay mid hadda ah maaragtay dabargo-aya malaha waxay rabeen inay yidhaahdaan af soomaaliya isbeddela ku dhacaya khaasatan xagga magaalada waa af aan isbeddel ku dhacaynin adduunka ma jiro waxaad tusaale aad soo qaadan kartaan af ingiriisiga macallinka oo laga dambeeyo af ingiriisiga shakespeare oo maan u malaynaaya saddex ama afar qarni haatan laga joogo far afku uu qoray iyo markii ingiriiska maanta ay ku hadlaayaan waa ismalaha marka afafka waa isbedelaan soomaali waa isbedelaya maarata iska caadi walbaa ku dhacaya laakiin afkan ma dabar go-aya inta soomaalida ay nooshahay hadduu alla idmo insha alla aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay axsaxardiid iyo dhegeystayaashii kale macalin cabdalla mansuur waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeena waxaan jeclahay inaan ku siiyo in aad soo gunaanado adiga oo tala ka bixinayo qurba joog iyo qaran joogba sidee ugu habboon oo ay dadku afkooda hooyo ugu hiilin karaan inuu sii noolaado mahadsanid jaamaow horta waa marxaladii lixaad waayo waktina male waa soo koobaya marxaladii lixaad af soomaaliga uu maraya ama farta af soomaaliga waa markii burburka uu dhacay burbur qaranka hay-adihii maxaan ku yidhaaha daryeeli lahaana meesha markii ay ka baxeen nin walba afkii dhinaca u jiitay marka saas ay tahay afkii waa nool yahay dhinacna waa maaragtay horumaru ku socdaa dhinacna dadaa u jiita u jiidaya maaragtay si rabaan ay u qoraan ama siday rabaan ay naxwaha ka dhiganayaan marka nin walbo sidii siyaasadii maanta nin walba dhinac u jiidanaya ayaa afkiina loo kala jidiitay marka dhibaatadaas ayaa jirta ilaa laga helo dawlad ay maaragtay hanan karto oo la wareegto agaasinka iyo daryeelka afka ilaa laga helaayo marka waxaan kuwaanin lahaa intii intaa laga helaayo in af soomaaliga maaragtay la siiyo ihtimaam la siiyo af shisheeye maaragtay aan laga horumarinin afka hooyo waa afkaagi waa ninka afkiisa iska weyneeyo waa nin isagoo leh midabkiisa iska weyneeyo oo caddeeyo waa nin is-inkiraayo shaksiyadiisa identity waxaa la yidhahda ama heybtiisa inkiraayo ayaa maaragtay ay ka mid tahay taasaana maanta keentay qeyb ka qaadatay afkan maaragtay dhibaatadiisii oo qurba joogtaba ha u badnaade oo af ingiriisi khaasatan weerar ba-an uu ku hayo af soomaaligii oo markii lahadaba laba kelmad kadibba erey ingiriisi la gelinayo dabcan marmar waa la gelin karaa aniga hadda dabcan aan idhi waa wax maarata ereye qaarkood in la geliyo waxay tahay waa ereye aan soomaaliga aanu ku jirin ama aan u baranay laakiin mid oo status ah badan ayaa maaragtay afkii baabi'iyey markii la leeyahay problemkan waxaan ku xelin karnaa solution kale looma haye ilaa inagoo maaragtay face to face aan wajahno haddii aan idhaahdo status waaye taas waa afka waxa ku dheelaya gudaha iyo dibaddaba marka khaasatan dibadda anigu waa fahmi karaa waa garan karaa dhalinyarta afkii dhibaya in ay af ingiriisi ama af kaleba ay ku barxaan aqoon darrada ay u geynaysa laakiin dalkii dad ku nool oo ku koray afkii maaragtay doodii dhaqankooda u yahay in ay adeegsadaan af ingiriisi xisaabtii oo soomaaliga laiska yaqaanay inuu yidhaahda two thousand eighteen baan joognaa waa in wixii la bedelaa ma waxaa la waayay laba kun iyo sideed toban iyo sideed lama waaynin telefonka markii la isweydiinayo le three four times la leeyahay tiradaas oo kale yani shayna markii aada loo isticmaalo waxaa meesha ka baxay kii asliga ayaa ka baxayo taas marka dhibaato weyn ay afka u geysanaysaa arrintaas in laga soo jegnaado iyo boorarka banaanka tabeelooyinka ama looxaanta banaanka lagu dhejinaya io dhehda ah iyo waraaqaha la isu qoraayo yacni dawlad intii aanan la sameynin hay-adahaas daryeelaya afka laakiin qof walba waa inuu u hiiliyaa afka waa afkaagii maaragtay lagama xigo marka waa inaad isku daydaa sidii aada afkaagii aada wax ugu gudbin laheyd oo waxaan istuska ah inaan meesha aan ka saarno oo afkii dhibaato u geysanaya jiilka jiil kasii dambeeya haddii aan istusno sidii loo qaadanaya haddii aniga aan ku hadlayo af talyaani mar walba aan ku laraya kalimaadkayga caruurtaydana ay maqlayaan iyagana sidii oo kale kasii daran jiilka kasii xiga marka taas dhibaato weyn ayay u keenaysaa marka Waa tahay.
waxaan dardaarmi lahaa afkaas inaan cidna uma maqna ceelna uma qodna marka uheli afkaada hooyo ninkaa xiga male aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay barasare khabiir cabdalla mansuur wakhtigaagii horey aad u gelisay afka soomaaliga iyo wakhtigaada aad maanta nala wadaagaysa aqoontaadii mar kale waa kaaga mahad celinaynaa adaa mudan jaamacadiga iyo eh, kooxdaadii eh, aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaal dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanaynay taariikhdii qoraalka afka soomaaliga intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa haddii eebaha awoodda la idmana labada toddobaad ee soo socda waxaanu idiin soo gudbin doonaa caqabadaha haysta afka soomaaliga iyo toddobaadka ugu dambeeya oo saddexaad oo aan kusoo qaadanayno xalka caqabadaha haysta afka soomaaliga tan iyo kulantadeena dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiisa